hay-adda u n h r ayaa ku baaqday in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo in ka badan labaiyo toban kun oo qaxooti ah kuwaasi waa ka soo barakacay deegaano dhowra ka tirsan soomaaliya kuwaasi oo soo buuxdhaafiyey kaamam ku yaala magaalada caasimadda ah muqdisho hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaano u n h r ayaa sheegtay in xaalado nolol xumo tii ugu xumayd ay haysato kumanaan kun oo barakacyaal ah kuwaasi oo ku sugan kaamam dhowr ah oo ku yaala magaalada muqdisho warbixin ka soo baxday xafiiska hay-adda u n h r ay ku leedahay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa lagu sheegay in ka badan labaiyo toban kun oo qoys oo qaxooti ah inay ku soo biireen kuwii horay ugu noolaa kaamamkaasi islamarkaana ay hadda la daalaadhacayaan duruufo oo dhinaca nolosha ah hay-adda ayaa sheegtay in barakacyaashaasi ay hadda la ildaran yihiin dhibaatooyin dhowr ah oo isugu jira cuntola'aan biyola'aan iyo weliba hoyla'aan islamarkaana ay u baahan yihiin gargaar caalami ah sidoo kale hay-adda u n h r ayaa xustay in inta badan barakacyaashaasi ay ka yimaadeen deegaano iyo degmooyin dhowr ah ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose sida marko qoryooley kuntiwaarey iyo deegaano kale hay-adda ayaa xustay in qaxootigani ay deegaanadaasi uga soo barakaceen arrimo la xidhiira ammaan la-aan iyo abaaro soo food saaray deegaanadaasi si kastaba maaha markii ugu horreysay ee hadda u n h r ay walaac xoogan ka muujinayso xaaladda nolosha barakacyaasha ku sugan gudaha dalka soomaaliya